wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa dowlad goboleedka jubbaland iyo wafdi hogaaminaya ayaa waxay deeq daawaha gaarsiiyeen deegaanka janaac cabdul ee gobolka jubbada hoose daawooyinka la gaarsiiyey deegaanka ayaa waxaa loogu talagalay in lagu daaweeyo xoolaha ku nool deegaanka janaac cabdulle iyo deegaanada hoostaga gudoomiyaha deegaanka janaac cabdulle ayaa waxa ugu horreyn ka mahad celiyey daawooyinka xoolaha ee lasoo gaarsiiyey deegaanka mahad celinayaa wasiirka xanaanada xoolaha wasiirka xigeenka agaasimaha iyo tiimkiisan aan haddii la kuleeyahay dhammaan ee wada socda oo haddii la kuleeyahay maanta noo keenay daawo aanu aada ugu baahnayn oo ah haddii la kuleeyahay daawadii xoolaha oo qaybo badan leh oo kala duwan oo hadda noo keenay aniguna aan hadda kala wareegay aniga iyo haddii la kuleeyahay tiimkii halkan noo joogay iyo iskuduwihii haddii la kuleeyahay u jooga iyo shaqaalihiisii wasaaradda xanaanada xoolaha u jooga deegaanka ee deegaanka ka tirsanaa aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa wasiir waan idin kala wareegnay waan idiin mahad celinaynaa ilaahay haydin barakeeyo dadaalkaa noo soo wada oo noo soo wada aniga oo ka wakiila deegaanka oo haddii la kuleeyahay waad aragtaan amniga iyo nabadda aad ku timaadeen iyo saraakiisha haddii la kuleeyahay ciidamada iyo ciidanka sida uu hawsha u haya waa aragtaan deegaanka siduu idiin soo dhoweeyey iyo sida loogu farxay waad aragtaan dhammaanteen allahayna barakeeyo idinkana allah idin barakeeyo ilaahayna ha isku keen barakeeyo wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa dowlad goboleedka jubbaland maxamed nuur cali ayaa wuxuu faahfaahin ka bixiyey daawooyinka uu soo gaarsiiyey deegaanka deegaankii janaac cabdalla aan joogno oo aan kormeer ugu nimaanay isla markaasna aan ku dahfuraynay mashruuc daweyn oo f s r b world bank oo wejigiisa labaad ah oo emergensiga ah oo runtii daawadan ay u jeedaan maanta deegaanka aan soo gaarsiinay waxaan u baahannahay dadka deegaanka inay ka faa'idaystaan daawadan sida loogu talagalay looga faa'iideeyo oo isku duwihii deegaanka joogo wasaaradda iyo maamulkii deegaanka oo dhan waanu ku faraxsanahay sababtan daawadan dhaqso usoo gaarsiinayna deegaanka oo aad u leh xoolo aad u tiro badan u joogaan oo baahiyo badanna lagu soo sheegaya maalmahan dambe ayaan u soo gaarsiinay intaan keliya kuma ekaan doonto oo daawo badan baa soo socota insha allah laakiin intaan waa bilow fiican aan is leenahay hadda daawadan halkan taallo ilaa iyo dhowr boqol oo kun oo neef ayaa lagu daweyn karaa kuwa kalena insha allah weji labaad ayaa jiri doona oon keeni doonaa dadka deegaanka janaac cabdalla waa dad xoololey ah oo sidaad u jeeddaan de xoolaha tirada badan oo xoolaha ugu badan hadda jubbada hoos ku nool waa deegaanada lafdhabartu u ah la dhihi karaa marka laamaha ammaankana waan u mahad celinaynaa amniga iyo quruxda iyo horumarka ka socda deegaankana waan waan